bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhowaada ruwaayaddeenni tisqaad qaybtii labiyo labaatanaad ee toddobaadkan ruwaayadda tisqaad waa barnaamij wacyigelineed oo loogu talagalay kor u qaadidda wacyiga bulshada dhegaystayaal ruwaayaddeenna tisqaad waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dhammaanba bulshaweynta soomaaliyeed sida ardayda macallimiinta waalidiinta haweenka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka soomaalida barnaamijkan waxa uu isugu jiraa taxana ruwaayadeed malacawaala warbixinno iyo sheekooyin gaaggaaban oo loogu matalayo tuulo malacawaala oo lagu magacaabo dangarad waana barnaamij xiriir ah oo ka hadlaya mawduucyo kala duwan oo la xidhiira kor u qaadidda wacyiga bulshada toddobaadkan riwaayaddeenna maanta waxaynu ku baran doonnaa waalidnimada inta lagu guda jiro xilliyada adag kuna soo dhowaada tisqaad balse marka hore intaynaanu gudagelin riwaayaddeenna aan marka hore idiin soo gudbinno warbixin kooban oo ku saabsan waalidnimadu waxa ay tahay waxaana inoo haya siciid xagaa waalidnimadu waa xidhiir wanaagsan oo uu qoysku leeyahay waa wax lagu raaxaysto waana wax la dareemo waa wanaag inaad ka mid noqoto qoys diiran oo kalgacal leh laakiin xidhiir wanaagsan oo qoysku yeesho waxaa muhiim u ah sababo ka dhigaya carruurtu inay dareemaan kalsooni iyo in la jecel yahay taasi oo ka caawinaysa maskaxdooda inay koraan waxay gacan ka geysan kartaa in laga adkaado dhibaatooyinka xagga cunnada hurdada waxbarashada iyo akhlaaqda waxaana u fududaada qoyska xallinta dhibaatooyinka iyo khilaafaadka waalidnimadu waa adiga oo carruurtaada xushmeeya kala duwanaanshaha fikradaha marka carruurta ay dareemaan madax bannaani dheeraad ah carruurta waa in waalidka uu siiyaa xirfadaha ay uga baahan yihiin si ay u dhisaan xiriiro caafimaad leh oo iyaga u gaara tani waa sababta ay mar walba u quman tahay inaad fiiriso xiriirka aad la wadaagto carruurtaada iyo xubnaha kale ee qoyska iyo inaad ka fikirto sidii aad u wanaajin lahayd marka xilliyada adag lagu jiro ku barbaarinta guri diin leh waxa ay saameyn xoog leh ku yeelan doontaa noloshaada iyo xiriirkaada qoyska waxaana soo baxaya waxbarasho akhlaaqeed iyo anshax taageero shacuureed iyo isdhexgal bulsho waalidku marka lagu jiro xilliyada adag waa in uu yareeyaa kana hortagaa doodaha khilaafka wata ee uu ilmuhu arkayo waayo ilmuhu waxa uu qaataa dhaqanka iyo ficilada waalidka hadba nooca uu yahay waxaa la aaminsan yahay in wada xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya qoysaska sida aabbaha iyo hooyada inuu yarayn karo doodaha iyo rabshadaha oo uu kordhiyo qanacsanaanta qoyska waalidku waa inuu isticmaalaa maalin walba wada sheekaysi waxweydiin kaftan iyo qosol oo uu la wadaagayo carruurtiisa waa inuu waalidka uu xisaabta ku darsadaa in xubin kasta oo qoyska ka tirsan inuu xoojiyo xiriirka shakhsiyadeed ee kala dhexeeya waalidka xilliyada adag sida midda haatan lagu sugan yahay oo kale oo ah guriga joog waalidka ama waalidiinta ku nool guriga waa in ay ka go'naataa adeegsiga ereyo macaan oo abuura jawi ilmuhu uu ku dareemo farxad iyo jacayl ma wanaagsana labada waalid inay dareemaan awood isku mid a xagga xiriirka tusaale haddii hooyadii aabbaha ay dareemaan in si isku mid a u leeyihiin go'aangaarista waxaa dhici karta in la kala aragti duwanaado kadibna la istixgelin waayo halkaasina carruurta waxa ay ku arkayaan khilaafka waalidka ka dhex jira waalidnimada waa in ilmaha uu diinta kaa qaataa diintu waxa ay qayb muhiima ka tahay nolosha qoyska waayo caqiidada ayaa ah isha raaxada iyo hagidda xitaa haddii aad la kulanto dhibaato waxa ay kuu noqonaysaa wehel aad haysato waxa aad rumaysan tahay diintu marnaba ha uu adeegsan in lagu xumeeyo qof kale xadgudubka weligiis ma fiicna ama lama aqbali karo ilmuhu mar kasta ma qaato waanadaada laakiin waxa uu qaataa ficiladaada waalidnimadu waa samir waa dulqaad waa korin waa u muujin inaad dhegaysato ilmahaaga xilliyada adag u furfurnaanta muujinta fikradahaaga iyo dareenkaagaba marka aad la leedahay xiriir wanaagsan oo qoyskaaga ah waxay kaa caawinaysaa qof walba inuu dareemo faham xushmayn iyo qiimayn tanina waxa ay xoojinaysaa xiriirkaaga dhammaan xubnaha qoysku waa in ay dareemaan in fikradooda la qiimeeyo oo ay dareemaan ammaan shucuur ahaan jir ahaan iyo maskax ahaanba marka guriga la joogo waxaa muhiima in dhammaan xubnaha qoyska ay dareemaan in fikradooda la qiimeeyey oo ay dareemaan ammaan shucuur ahaaneed mid jir ahaaneed iyo mid maskax ahaaneedba marka ilmahaaga uu doonayo inuu kula hadlo jooji waxa aad samaynayso dhegayso si taxadar leh sii wakhti ay ku muujiyaan aragtidooda ama dareenkooda laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad ixtiraamto baahiyahooda adigoo oon la hadlin gaar ahaan marka ay yihiin dhallinyaro u furfurka hadalka waxyaabaha adag sida qirashada qaladaadka iyo dhammaan noocyada dareennada ay ka midka yihiin xanaaqa farxadda jahwareerka cabsida iyo welwelka keliya xusuusnow inka hadalka ku saabsan dareemadda xanaaqa ay ka duwan tahay xanaaqa naftiisa tusaale ahaan marka aad doonaysa in aad ilmahaada ka waaniso waxyaabo xunxun sida daroogada lacagta iyo sagsaagga waxbarashada u qorshee wada hadal adag marka muran uu ka dhex abuurmo xubnaha qoyska adeegso xirfadaha xalinta dhibaatada aqoonso dhibaatada gaarka ah ee aad rabto inaad xalliso ee aad ka hadasho qaabka suurtagalka ah ee loo xalliyo waxaa kaloo muhiim ah in waalidku ka digtoonaado fariimaha aan hadalka ahayn ee uu dirayo tusaale ahaan dhunkashada iyo taabashada indhuhu waxa ay dirayaan fariinta aad rabto inaad ugu dhowaato cunugaaga xusuusno mar walba adiga oo xanaaqsan ha samayntaasi waayo ilmuhu waxbuu arkayaa waxna wuu fahmayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay siciid xagaah oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi ku saabsan waalidnimada
waa tahay dhegaystayaal weli waxa aad dhegaysanaysaan waa ruwaayaddeenna tisqaad qaybtii laba iyo labaatanaad waxayna maanta ku saabsan tahay waalidnimada weliba xilliyada adag oo ah tan hadda lagu jiro oo kale ee guryo joogga ah waa tahay markanna yaasmiiney waxaan dhegaystayaasha u soo gudbinaynaa tusmada koowaad ee ruwaayadda waay
jiliyaashoo dhan waa inoo diyaar waa garta waxay ku bilaabanaysaa guddigii dangarad oo isu faanaya hadda waa faan de faankii faan ahaa maxay leeyihin markaas siciidow dee xaaladda guriga ee guri joogga ah Hmm, qof ee laysku arkay Ha.
ee dhammaan xubnihii qoyskoo dhan ay ku kulmeen aabbihii ha hooyadii hay carruurtii Hay.
dhallinyaradii kale qoyskii oo dhan qoyskii oo dhan hay maasha allah waa habeen nimce iyo maalin layska soo hor jeed yaa halkaa ku celi waa nimce Ah, marka ee, guriga marka waxbaa waxbaa laga bartay waay joogitaankii hay aabba aan weligii dabgelin Hay.
oo aan shaah karin eh, ama aan weligii carruur hayn mhm. siciidow markaa maxaad ula jeedaa aan weligii carruur haynin waxaan ula jeedaa hee yacni ninkan waa qof ee, uu- qof kaluu isku halaynay isku halayn mhm.
carruurtiisa xitaa marka usoo carraa war orada hooyo u taga saasuu Hay.
yidhaahdaa waay marka xaalad ayaa hadda soo baxsatay waay
waxaan ku qoslayaa yaanan dhegaystayaasha hadalka ku badanine eh, sida jeliyaasha ay si faahfaahsan u doonayaan inay iskula yacni ee, qaadaan oo Ha, rabaan he.
sheekada Mhm.
midba midba mid buu ka cabanayaa hay marka sheekada waxaa ku hormaraya ee, ninkii macalin aadan ahaa ee, wuxuuna ku bilaabanaysaa uu ku bilaabay hadalkiisa Hmm.
sidan
idhegaysta idhegaysta soomaalidu waxay ku mahmahdaa wakhtigu waa macallinka nolosha alla maxaa xaaladda adigi dadku wax ka bartaa waaba macallin aan beese kaa rabin oo casharro ku anfacaya ku baraya
waa runtaa macallin aadan duruus aadan dugsi u gelin ayaad ka barataa oo waataa soomaalidu ku mahmaahdo meel aan hooyadaa joogin dantaa lala heshiiyaa xaaladda adag wax badan bay ku bartaa intaa aan gurigan joogo waa ii hool kala celi carruurta ilaali cunto sii kan seexi kan sasab haddana teeda wayba sahlan tahayba marka hooyada loo eego hoosheeda intaa keliya ay maalin tahayba ka warn haddii habeenkii lagugu dari lahaa aniga habeenkii hurdo fiican ma seexdo sidaan isku leeya xaaladii carruurta ka warhay waaga iigu beriyo sidaan kolba mid u fiirinayo shaqadii gurigana haba sheeginba tirtirid weel dhaqid dhardhaqoow cunto karis wadna xanuun hool maba dhammaataba waa runtaa maamaxaawo waa arrin u baahan in dadka dhan la wada fahansiiyo waana mid aynu rabno in tuuladeenna dangarad ay tuulooyinka kale kaga hormarto hadda laga bilaabo arrin saxa ayaad ka hadasheen maama xaawo iyo sheekh digriyow intaasi aad sheegteenba hooye ayaa marka laba naga mid ah ay ismaagaan ama isqabsadaan iyadoo howlaha guriga ku mashquulsan na odhan jirtay korniinkooda kala celintoodaba ka daran tii la sheegayba waa run cajiib nolosha aqoon kororsi maalin walba ku soo marayo waayo oo loo baahanyaa inaad ka faa'iidaysatid hadda maanta hadalkii aad sheegay sheekh digriyo wax badanaa iga baxay oo aabbayaasha qaar dhan ay fahansaneen laakiin waxaa rajaynaa insha allah markii aa xaas yeesho inaa aniga sameeyo inta aad sheegay sheekh digriyow taasna waxaa ku gaari karaa hadda inaa gurigeenna kasii bilaawo waayo haa waa in la iska saaro qalad fahanka in hooyada iyo dumarku ay guriga shaqadiisa u gaar tahay amba wakhtiba ay soo maray aan maamada oo uur leh canug yarna haysata aan wax u sii karin jiray ka hor iskuulka intaanan tegin xataa sida canjeerada loo sameeyo ayaan bartay iyo cuntooyin badan samayntooda hadda anigaaba macallin ah markaan jaanis hayo anaa ugu tuura carruurta ragga qaar baa macalin aadan oo xaaskooda caawiya kuwana ma fahansanaba muhiimadda ay leedahay in ay ninka xaaskiisa caawiyo kalgacal iyo dareen qaybsi ayaa ka dhasho markay lamaanuhu iska saacidaan howsha guriga taalo weliba xilliga adag waa muhiim in aad loogu dhiiridaa hadda waaba lagama maarmaan in lamaanaha nolosha wadaagaya ay sii qorshaystaan sidii ay iskugu taageeri lahaayeen nolosha guriga iyo tan dibadda iminka nin aan cuntada karsan karayn hawl gurina waxba ka qaban karin yaaba xaas u noqon kara
hee haddeeba saas tahay arrinka dhallinyarada maanta aanan ka siinin howsha gurigiisii wax looga qabto in hadda la bara waaye alla kuwaa hadda ogaaya haddii isbedeli waayaan oo isbedel ee la imaa waayaan maxaa xaasal aan ku dhici doontahay xaliimo iyo caliyare jaanis baad hesheen nolosha ay ka fududdahay beryihii hore aqoonta aad barateen waa rajaynayaa in ay wax badan idinka beddeli doonto istaageeridda qoysku waa dhammaystirka nolosha soomaalidu waxay ku mahmahdaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan runtaa waay macalin aadanoo waa in howsha guriga loo qaybsadaa si siman waa in hooyadu markay jikada ku jirto amba howl kale gacanta ay ku hayso aabbuhu inuu carruurta haayaa sidaasay quruxda qoysku tahay haa waa sidaa keliya marka aabbuhu hooyadu uu hoosha reerka ka caawinayo ma ah howl fududeen ee waa in sidoo kale carruurta barato in howsha guriga la qaybsado oo laiscaawiyo taas oo hadhow ka dhigaysa qaar baarayaal ah oo caawiya waalidkooda markay xaas yeeshaanna u fududaysa inay caa- caawiyaan markay xaas yeeshaanna u fududaynaysa inay saacidaan aniga hadalkayga waxaa ku soo gebagabay lahay fadhiga aa kakacna ragow oo aa caawino ilmaheena iyo xaasaskeena nolosha quruxdeedana waxay ku jirtaa in layswada caawiyo oo laysgarabsado markii layswada caawiyo oo laysgarabsado waxaa la gaaraa wax walba oo guul ah hana layska daayo isweynaysiinta waayo ma jirto wax noo diidaaya inaa caawino walaalaheen hooyooyinkeen iyo xaasaskeena intaba haddii aa samayna inaa iswada caawinana ogaada waxaa gaaraynaa jaceyl iyo inaa wax badan qabsano caqliga allah idiin barakeeyo aad baan ula dhacay siday caliyare iyo xaliimo iyagoo da'yar u fahmeen in nolosha qoysku tahay isku tiirsanaan iyo iscaawin si qoys qurux badani inoogu soo baxo waa hagaag haahee waa muhiim in la iscaawiyo oo qofba qofka kale uu garab u noqdo nacam mar hore ahayd intaa laydinka hele waxaan ku uri siciidow colaadeenna waxaan ka baqanayaa inay meel fogaadho waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan riwaayadeeni tisqaad qaybtii labiyo labaatanaad ee maanta waxaanay maanta ku saabsan tahay waalidnimada iyo xaaladda gurijoogga ee haatan lagu jiro
waa tahay markana yasmiine waa qaybtii sheekada dhextaalka inta aanan qaybta kale u gudbin waalidnimada waajibaadka marka laga tago waalidnimo ahaan eh, labada waalid waajibaad rabbaaniya ayaa saaran oo ilaahay saaray aad iyo aad.
mas-uuliyad weyn oo yacni qof walba laga rabo laakiin waxaa intaa dheer kala duwanaanshaha xiliyada adag marka lagu jiro way kasii xag jirtaa waa tahay marka xiliyada adag waa xilligan oo kale oo guriga hala jooga la yiri oo iskuul ma jiro oo shaqo ma jirto oo wixii ma jiraan oo ciyaar ma jirto oo sheekaysi ma jiro oo safar ma jiro oo isu imaatan ma jiro meel la tagaaya ma jirto wixiiba guriga hala guriga jooga la isugu yiri.
soo koobmeen haa Hay.
marka gurigina looma baran hay marka waxaa loo baahanya marka dhaqankii hore u jiri jiray in lagu kordhiyo yacni waxyaalahan soo kordhay si loola qabsado qaas ahaan caruurta ama dhallinyarada Hahe.
sidii eh, loo fahmi lahaa waay marka qaybtan marka waxay ku saabsan tahay qaybtaas marka dhowr dhacdaa lasoo wariyey waa haga oo waraysyada inta aan ku jirnay ama dhaqdhaqaaqa ama annagaba qaarkood aan aragnay aynu aragnay haa Sax.
ayaan rabnaa marka inaan qaybtan ku soo qaadano waa hagaag Een, qisa dhacday yasmiiney hay qisadan waxay ahayd reerkan ee, waxay ka koobnaayeen shan qof waa hagaag waa hooyo iyo aabbo iyo laba dhallinyaro ah oo iskuulka u dhigata iyo mid yar ayay ka saddex koobnayd.
caruura iyo labadii waalid haa hay saddex marka labadan waxaa marka guriga ee, aabbahoo shaqo taga iyo labada oo is- iskuul aada sax iyo kan yar oo oo, ee, madrasadii ee, dugsi qur-aanka aada gabadhu keligeed bay guriga ku hadhi jirta haa gabadhu iska soo kacdaa waxayd iska samaysataa yacni idan ah, waxay samaysataa guriga marka iyadaa u sarraysay dee iyadaa u Siciidow.
sarraysay.
Haa.
markii la diro Qolooyinkan iska- kale- iska kala dirto Mhm.
ayay iska timaadaa t v bay daawan jirtay waay haa hadda waa islaantii Mhm.
waa hooyadii marka qadada soo karisa dee wax ma ee yaaba hawsha iska xilliga soo xilliga dhammaysa.
barqada ayay Barqada.
filim la socotaa waa xilliga ugu macaan yahay Hey.
waa laydinka taag waaya arrintaas waa lasugu yimin hadde haye waxaa qalab dhacday ciyaaraha xilliga aad rabtaan inaad waxaa idinla dhacday- daawataan
marka qoysku waxaa dhacday waa ti guriga lagu soo wada noqday waay aabbihii guriga uma baran neerafoos u keenay haye
aro kaalay adiga maxaa adiga intuu la socosocda wiilkii Ay.
war naga fariisa meel eh, wax wax baro Ay.
ayaab gabadhi bo islaantii waxay fursad u weysaba jaanis ay wax tv filgeeda yaraa ku fiirsatay xilliga uu soo gelay Ah, islaantana xaggaasay ka qaylinaysaa duqi halkaan uu ka qaylinaya ilmihii marka ilmihii waxay waayeen noloshan cusub siday ula dhiilgarayn lahaayeen wiilka waa soo baxsaday
allahu akbar xag u yimid reer kale oo isiqiinina u yimid
Reerkii raadin waa maalintii oo fahmi.
dhan taleefonkiisuu dansaday waa la raadinayaa yaa arkay hebel yaa arkay marka dambaa loo sheegay inuu xaafaddaas joogo Ay.
aabbihii wiilkii markii uu u tegay uu soo waday feer iyo dharbaxtin ku soo bilaabay gurigii kaga soo bilaabay uu uga sii daray haddana erayo xunxun buu ku leeyahay wasaq baa tahay baastar baa tahay maxaa war yaa yaa wax kuu keenay wa- yaa erayo aan ku habbooneyn Haye, haye.
waalidnimadii Haye.
ilmihii marka eh, qisadaas horta qiso dhacday gurigii marka la keenay waxaa u yimiday marka nin deriskooda ahaa oo isna jaar ahaayeen.
xaaladan u maamulay oo sidaa ubadkiisii u cagsigeeda yara koreen laakiin isaga ka- ninkan ka yara roonaa oo gurigu ku badnaan jiray waay marka ninka wuxuu ku yidhi eh, reerkii isdajiya waxaan ma jiraan ilmahan sidaan maha aabihii waxaa laga dhaadhicin waayey waxaa jira luqal xiwaara wax la yidhahdo yacni Wadahadal.
wada hadalka si Ha.
eh, luq- hadalka wanaagsan haa Luq- eh, hadal macaande haa haa in caruurta lagula hadlo wuxuu yidhi caruurta amar baa la siinayaa isaga wuxuu aaminsan yahay in amar la siiyo amarkaasna ay raacaan keliya haye saaxiibtinimada inay ku wanaagsan tahay buu uma oga haa marka ciladihii marka meesha markii reerkii dhexdooda la heshiisiinayay waxaa ka mid ah hooyadii inay tiri anna filimkii iraan daawan jiray ayaa iga maqan ninba meesha bugtaa ayaa isagay fursad u waayay, balbashaayay moogtahay. marka eh, dhacdooyinkaasoo kale marka waxa fiican markii eh, ay dan ku qasab inaad bal ka fikirto sideen uga bixi karaa sideen hawshan u noqon karaa yacni qaab qaabkeen ula dhiilgarayn karaa Qaa- yacni dhibtan soo wajahday laakiin haddaad dhibta fiiriso ood diiradda saarto dhibaatada waxaa kugu badanaya mashaakilaadka Wah, waa- laakiin haddii aad laakiin saarto xalka haa.
sideen xal u heli karaa haa waa run waa sidee waxaa la yidhahdaa halkaan halka ka baadhnaa baadhnaa marka een, waxaan is dhihi lahaa marka waxaan waa wax guud waa wax ilaahay uu keenay adduunkao dhan ka jirto Een, in soomaalida weliba khaasatan dadkeenan soomaalida ah bal aan qorsho la nimaadno oo aan een, bal u fahamno een, caqabadahan hadda jira si aan uga gudubno annagoo t- tusaalooyinkii iyo talooyinkii dhaqaatiirtana aanan ka Raacayna.
tagayn Haa.
aad baad u mahadsan tahay siciidoowe xaggaa taladu maan aniga laftarkaygu ku siiya socon doonaaye waxaan leenahay oo barnaamijkeennii shalay baad moodaa waxoogaa inay siyar quseeyaan aad bay isugu dhow yihiin aad aad isugu dhow yihiin marka waxaan leenahay waqti ha laysa siiyo ha lays dhegaysto ha laysu samro marba marxaladda lagu jiro waalidiintuna dee dhabarkoodii ha yeeshaanoo Ah, ee- ee dee marba marxalad baa taagan nacam xaaladdana waa xaalad minallaahiya oo adduunka oo dhan ka taagan sax innaguna dee dad islaama baynu nahay Waa run.
marka eh, mid kalena way ku hoos tuugan tahayoo dee raggiinan hawshu ay iminkun kusoo baxsatay waxaan leenahay marka Dulqaad horeba sameyn leedahay.
maya marka horeba dumarka ha lala shaqeeyo oo reeraha ha lasii dhex galo oo caruurta ha lala saaxiibo si ay u fududaato marka xaaladahan yimaadaan wax ka fiican inaad ma la jiraan.
qabsataan haa waay waan ogolnahay waan rajaynayaa adiga iyo ciidanka Intii kolomidii la baa mid
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka taxanaha tisqaad waxaad dhegaysan doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan sheekooyin idin xiise geliya ee hamoogaanina inaad ka soo fikir dhiibato toddobaad walba markana fariintii caafimaadka ururka caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqay in cudurka korona oo sidoo kalena loo yaqaano covid -19 uu yahay halis caafimaad oo dunida oo dhan soo wajahday coronavirus waa caabuq ku dhaca neefmareenka oo lagu kala qaado dhibcaha dareeraha ah ee ka soo baxa afka ama sanka marka qofku qufaco ama uu hindhiso calaamadaha cudurka korona waa qufac qandho iyo neefta oo qofka qabata laakiin ha baqin adiga iyo qoyskaagaba waxaad isaga ilaalin kartaan cudurka korona adinka oo raaca tallaabooyinkan fudfudud gacmahaaga si joogtaa ugu dhaq biyo iyo saabuun muddo soddon ilbiriqsi ah marka aad qufacayso ama hindhisayso ku dabool afkaaga iyo sankaaga cududaada adiga oo suxulka laabaya waxaadna ku ridaa meel asturan marka aad tiishka ama mindiilka isticmaasho ka bacdi laakiin ha gashan jeebka ugu yaraan hal mitir ka fogow qofka aad ku aragto qufac ama hindhiso ama leh calaamadaha kale ee hergebka haddii aad isku aragto qufac ama qandho joog gurigaaga oo ku dadaal masaafo hal mitir ah in xubnaha qoyskaaga aad ka joogto si aadan caabuqa ugu gudbin xusuusnow dadka badidood uu ku dhaco cudurka korona waxa ay isku arkaan qandho iyo qufac oo xanuunkoodu waa mid sahlan inta badan waxaana ku filan in ay talooyinka caafimaadka ee la siinayo iyaga oo guryahooda jooga ay qaataan balse dadka isku arka neefqabashada waa inay si degdega u wacaan lambarka afar afar sagaal ama tagaan xarunta caafimaadka ee ugu dhow balse dadka isku arkaya in ay neeftu qabato waa inay si degdega u wacaan lambaradan haddii aad joogtid koonfurta iyo bartamaha soomaaliya la hadal afar afar sagaal haddii aad joogtid puntland garaac saddex afar saddex ama tag xarunta caafimaadka ee kuugu dhow allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleeloo cududa iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xa kastaba u cararoo weli way cakiranteen cadaab iyo jannaalow cirdaroorsihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risacayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnee caafimaad sareecana nagu caymi eebbow
aamiin aamiin aamiin waxaad dhegaysanaysaan ruwaayaddeeni tisqaad waana qaybtii labaiyo labaatanaad ee toddobaadkan markanna aan dib ugu laabanno ruwaayaddeeni tisqaad tusmadii labaad waxayna ku bilaabanaysaa ninkii sheekh digriyow ahaa oo la-aan fariirsan oo la yaaban arrin cajiiba oo qabsatay arrintaasina waxay ahayd deriskiisa ama jaarkiisa ayay qabsatay wuu u qaadan la'yahay waaya waana kan isaga oo hadal murti leh ku bilaabaya sheekada haye sheekh digriyow taladaan la hoogin waa lagu rafaadaa wallaahi waa maamaha soomaaliyeed shaaha ii dhiib
salaamu calaykum sheekh maanta si baad iskula hadlaysaa ee ma wax baa jira murti baad ku celcelinaysaa baan maqlayaaye maya macalin hoos sidaas u weyn ma jirine xalay ayaan reer derisnahay xoogaa isku buuqay markaan dhegaystay buuqoodiina waxaan maqlay talada qoyska aan qaybsana iyo ma qaybsanayna ayay isku haayeen annina waaba la yaabee sidee qoys u jiri karaa haddii talada iyo fikradaha la qaybsan karin oo aan lisqancin karin oo aan wax liska dhaadhicin karin hadda aawib aawib aawi guddiga intay jiraan hadda waa cajiib qoys maa jiri kara talo la'aan waa yaabe assalaamu calaykum macala aadano waana kana annagane oo shaaha horteena lasii kariimiyaa maanta haa maanta shaaha casiri anaa soo sameeyey kow dheh halii coday sanjabiilkii iyo qarfaha iyo heelkii haliiga tijaabiyo insha allah waa si wanaagsan kolay sheekh digriyow inaanu shaah xun samaynayn waan iska garanayay oo waa tii aad noo sheegtay inaad shaahyo cab tahay sii raacso weliba waxaad in badan ku celcelisaa ragna waa shaax dumarna waa sheeko hee taas war maa ka taagan rag shaah waaye dumarna sheeko walow hadda aad dumarkii nooga bateenba shaah cabitaanka haye dhalinyaro intaa aan kaga soo laabano kaftankee macala aadani sheekh digriyo maxaad noo haysaan maanta maanta qof walba koobka ha ku shubta shaah hana ku sheekeeyo maanta arrin muhiimaa la heeyaa haye haye sheekh digriyo sukorta an ashaha ashubte hore hore u bilaab hore u bilaab maanta wax walba meesha yaal waa cusboon yihiin xitaa adigaa shaaha soo sameeyo
caliyow arina xalay caliyow caliyow caliyow inta aadan noo imaanin caliyow inta aadan noo imaanin aa macalin aadan la wadaagay arrin xalay ka dhacday deriskayga oo ahayd in reerka isku qabsadeen talada qoyska qaybsigeeda cali sideed u aragtaa adiga in qoysku fikrada kala duwan ay wadaagaan sideed u aragtaa caliyow horta aniga cali ahaan qoyska aan ka soo jeedo aabbahey iyo hooyaday arrin oo annaga ogeyn ama taladeed aan lahayn weli ma dhicin wax kasta oo brobleem ha ahaada ama farxad ha ahaato oo qoyska ku soo kordhana waa nala weydii jiray laakiin waxaa la yaabanahay qoys dhan oo dhisan oo talo iyo tusaale aan lahayn maa jiro aan ka boobo hadalka shiikha waxaa la moodaa inaynu nasiib leennahay inteenna guddiga ahi waayo aniga iyo sheekh dikriyo sidaada oo kale waxaan ka soo jeednaa faamili isku duuban tala wadaagna ah oo qof kasta fikirkiisa lala fiiriyo sax iyo qalad ku yahayna loo sheego kadib markii la saxo laysla meel dhigo waa sida macallinku uu sheegay talo aan la wadaaginna tala ma noqoto qoys aan fikir qaybsanna wuu kala tagaa shallaanna oo u dambayna un inta badan qoyskeena soomaalida noloshii hore tala qaybsi ayay lahaayeen balse intii magaalada la imaaday dhaqankii hore waa laga tagay waan ku faraxsannaa in guddigeenna badankiisa qoys tala qaybsila ay ka soo jeedaan waa lafdhabarka jiritaanka qoyska in talada la qaybsado fikirka dadkana alama simin markaasna waxaa ila fiican iskaashiga fikirka iyo isla eegidda arrimaha qoyska waa runtaa sidaa ayaan ku raacsanahay hooyo xaawo leh hadalka dhammaysay waxaanan aaminsanahay in weliba tala qaybsiga qoysku ay tahay qayb weyn oo iscaawinta ka mid ah waa run hadalkaaga xaliimo qofka markii fikirkiisa la dhegaysto taladana wax laga siiyo waxaa laga caawiyey in uu qaato go'aan sax ah oos hadhow ka shalaynaynin diinteenna islaamka ayaa mar walba inagula talinaysa inaan wada tashanno kuna ammaanaysa wanaagga uu leeyahay fikir qaybsiga wadahadalka iyo tala wadaagga waa nagu waajib inaan talada qaybsanno qoys iyo cid kasta oo arrin u dhexaysa dhaqanka suuban baa ah in la wadaago howl fikir talo iyo tusaaleba aabbaha wanaagsane waa kan ka talageliya xaaskiisa iyo carruurtiisa taageerana weliba taageerada ay hooyadu u baahan tahay talo un kuma eka ee waa in hawsha guriga wax lagala qabto haa waa sidaa howl iyo fikirba in la qaybsadaa fiican dadka qaaraa u fikira haddii aabbaha la yidhaahdo gurigiisa ha ka shaqeeya inay ceeb tahay oo dumarka in howsha guriga in loo sameeyo u yaqaano taasi waa arrin tacadiya in laga waantoobana ay tahay nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa inoo ah tusaalaha ugu wanaagsan oo dhaqanka iyo axaadiista iyo siirada nebiga inoo soo gudbinayaan ayaynu ka aragnaa inuu nebigeenna calayhi salawaatu- calayhi salaatu wasalaam uu la qaban jiray xaasaskiisa dhammaan howlaha guriga intay doonta ha la ekaateen wuu la tashin jiray fikirkooduu soo dhoweyn jiray taa wuu la ciyaari jiray markaas sabab aan jidka ugu leexano waa gardaro cad aan arkayna waa siduu sheegay sheekh dikriyow diinteenna ayaa inoo dhammaystirtay nolol oo dhan weliba tan leh liibaan adduun iyo ta aakhiraba ma jirto ujeeddo aan uga leexanno dumarkana ugu tacadinno tacadiga ugu weyn waa in hawsha guriga dumarka lagu gaar yeelo fikirkooga iyo taladoodana layska indha tiro ama la yeeso waana dhibaato jirta waa in laga caawiyaa hawsha guriga oo hadday jikada ku jirto carruurta uu aabbuhu ka hayo haddii aanay gabadhu awoodin inay cuntada guriga karisana waa inaad caawisaa markii uu jaanis jiro ood cuntada karisaa hadalkaas xaliimo wallaahi run waaye laakiin bulshada maanta jirta waxaa u malaynaysaaba inay qalad fahmeen oo hadday arkaan nin xaaskiisa caawinayo magacyay u diyaarsadeenba sida qorqode iyo waa laga adkaaday laakiin saxda saas ma ahan ninka ragga ah waa ninka talada la wadaaga xaaskiisa fikirkana ka qaato fikirkana ka qaato gurigiisana wax haddii laga qabanayo dhinaciisa ka qabto qoys waxaa soo baxaayo oo aad u qurux badan oo dadka iska dhaaf isagee dadka kale bannaanka joogaan xataa ku qancayaan qaladfahamka waa inaanu iska saarna dadkeena ku nool tuuladan dangarad aan tusaale u noqono bulshooyinka kale waa runtaa sheekh oo wixii qaldan in bulshada dib u saxdo waa lagama maarmaan kulankeennana waxaan ku soo gebagabayn lahaa waxaa laguu sheega bulshooy maankaaga maankaaga la kaasho oo yaan fariimahani idinla fududaan fiiro gaar u yeesha fariimuhu yeena idinla fududaan ee fiiro gaara u yeesha ayuu yidhi macallin aadam waa tahay waan rajaynayaa in wax lagu qaadan doono in sha allahu tacaala
waa waa tahay dhegaystayaasha aynu jecelnahay waxaan halkaasi ku soo gabagabeynaynaa ruwaayaddeenii toddobaadkan waxaananu jecelnahay inaan fikradihiinana la wadaagtaan idinka oo mahadsan haddii aad doonayso in aad dib u dhegaysato barnaamijyadii ku dhaafay ee tisqaad iyo bidhaamiye waxaad ka dhegaysan kartaa bogga aynu facebookka ku leenahay ee tisqaad ama waxaad fariin qoraal noogu soo diri kartaa nambarka eber lix saddex afar toddoba sideed hal shan shan labo
tan iyo intaan isugu imanayno dhegaystayaal barnaamijkan ka xiga waa anigoo yaasmiin muuse iyo siciid xagaa oo idin leh nabadeey